alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin sayidina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd mowduucan wuxuu ku saabsan yahay in sha allahu tacaala waxyaalaha qofka saa'imka ah loo sunneeyey ee laga rabo iyo niyadii inuu niyeysto soomka waxyaalaha qofka saa'imka ah laga doonayo waa tiro badan yihiin suxuurtii baa ka mida afurkii baa ka mida ducadii uu ducaysanaya markuu afurayay baa ka mida ee niyaduna waa waajib soonka faralkaa inuu soo niyeysto habeennimada intaan waagu baryin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yujmic asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah qofkii aan soomka soo go'aansan soo jamcinnin aan soo sugin niyada intaan waagu beryin ka hor habeennimo qofkaan soo niyeysan wax sooma uma ahaanin man lam yubayit isiyaama riwaayo kale soomka qofkaan soo baryinin oo habeennimada soo barysiinnin intaan waagu beryin ka hor falaa siyaama lahu soom saxiixa qofkaas uma ahaanin markaa niyadii waa waajib hameenkasoo bisha ramadaana waad niyeysanaysaa maalinta ka dambaysa inaad soomays soon kastooo faradana waad niyeysanaysaa inaad soomays maxaa yeelay maalin kastaay waa cibaado mustaqilah oo madax bannaan mar haddii soomku uu soom waajiba yahay amaa soomka sunnaha isaga niyadiisu shardi maaha hameennimo inaad soo niyeysatid waxaad niyeysan kadhaa qabla zawaal mar haddii wax soonka xumeeya ama buriya aadan la imaanin qabla zawaal intaan macnaha la gaarin harkii lix saac wixii ka horreeya waa iska niyeysan kadhaa mar haddii wax soonka buriya aadan la imaan xilligaas ayib waxaa kale oo lagama maarmaan ah in qalbiga laga niyeysto oo soonka markaad niyeysanayso soomkaas qalbigaada inaad ka niyeysatid haddii afka keliya a ka dhahday qalbigan aysan kaaga jirin afka keliya ma anfacayo oo ma kaafinayso ayib haddii aad afkana ka tidhaahdid qalbigan ay kaaga jidhana waa sida ugu kaamilsan oo ugu taamsan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii uu ka hadlaya xagga suxuurta tasaxaruu suxuurta fa inna fi suxuuri baraka suxuurta waxaa ku sugan barakaa ku sugan waa sunne in la suxuurtana waa sunne waxa weeyaan qofka saa'imkaa barakuu ka helaya wuxuu ka helayaa quwa cala soom soomku awood uga helaya ajarna waa helayaa sunnadii nebiga uu ku dhaqmay oo uu raacay ajarkeediina waa helaya marka wax yar oo la kabadaba allaha ka dhige biyo yar oo qofku kabadaba allaha ka dhige inuu suxuurto waa sunne xadiidkaas imaamu albukhaari iyo imaamu muslim a'immo ay ka mid yihiin ayaa wariyeen xadiid kale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaabi aklatu saxari annaga haddaan nahay muslimiinta iyo kuwa kale oo ahlu kitaabka ah waxaa fasli iyo kala saar noo ah soonka yaga iyo iyaga soonkooda waxaa farqi u ah in suxuurta la cuno maxaa yeelay iyagu ma suxuurtaan dayib dadka muslimiintana waxaa loo jideeya inay suxuurtaan waa xadiid saxiixa imaamu muslim iyo a'imo kalaa warinaya markaa suxuurtu waa sunne waxaana fiican in la dibdhigo oo aakhirka habeenka loo dibdhigo intaan waagu beryin wax yar ka hor sidaas baa ugu fiican in waagu kugu baryana lama oggola oo mar haddii fajarka aaniga ah la gaadho xaaraam weeye markaa qofkiisa rabay inuu soomo inuu wax cuno intaa ka hor baa la rabaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii la suxuurtay markay arrintaa ka warbixinayeen waxay dhaheen oo la weyddiiyey oo la yidhi aadaanka iyo suxuurta intay u dhexaysay qadru khamsiina aaya bay dheheen konton aayadood qadar laga akhriyo konton aayadood suuratu walmursalaad oo kale qadar laga akhriyo markii suxuurtii la dhammaystay iyo markii aadaankii la bilaabay ilaa konton aayadood oo tartiib loo akhriyey si dhexdhexaada loo akhriyey qadarkaasoo kale u dhexeeyey marka waxyaalaha dadka qaarkiis ku kadsoomaan bay ka mid tahay inay ta suxuurta dibdhigaan waagu ku baryo oo iyadoo la addimayo aadaankii labada ama fajarkiiba dilaacay ay dhahaan waannu suxuuranaynaa waxba kama jiraan taas wax soona oo u guntamayaana ma jiro ayib taasina waa suxuurtii wey ee nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha kale oo dadka sooman ou nebigu calayhi salaatu wasalaam u caddeeyey waxaa ka mid a afurka in la dedejiyo xadiis baa wuxuu tilmaamayy laa yazaalu اnnaasu bikhayrin maa cajalu اlfidra dadku khayr ka zuuli mayaan inta ay afurka dedejinayaan inay khayr ku sugan yihiin ka zuuli mayaan oo khayrkaasi xagga diintooda iyo adduunyadooda labadaba shamlinaya intay dadku dedejinayaan afurka goormaa la dedejinayaa cinda taxaquqi alquruubi qorraxdu inay dhacday markii la xaqiiqsaday weeye ka bacdi amaa qorraxdii oo aan la hubin inay dhacday lama oggola in la afuro haddaa adigu arkaysa inay dhacday ama laba qofoo caadiliina kuu sheegaan inay dhacday ama hal qofoo caadila uu kuu sheego inay dhacday waad afuri ka dhah ama aad haysatid saacadaha mujarabka ah oo laysku hallayn karo oo tilmaamaya xilliga qorraxda dhicitaankeeda ah dayib welidaa baa waxaa lagama maarmaan ah in layska hubiyo dhicitaanka qorraxda maantaoo dhan qofkiiyo soo soomanaa inuu hadhowtii afuro iyadoo aysan qorraxdii dhicin waa dhibaato markaas markii qorraxdu la hubsado inay dhacday afurka horey baa loo dedejinaya waxaa la khilaafayaa yahuudda iyo nasaaradu afurka dibdhigi jiray ilaa xidiguhu soo baxaan ilaahayna wuxuu yidhi axabbu cibaadii ilay addoommadayda xaggayga waxaa loogu kalgacal badan yahay acjaluhum fidraa kooda ugu degdegidda badan xagga afurka waa arrin weyn waa faa'iido tiro badan kaasaa ugu fiican marka waxyaalaha laga rabo qofka saa'imka ah inuu ogaado bay ka mid tahay afurka inuu dedejiyo markii la xaqiiqsado qorraxdii inay dhacday waa iyadii ay lahayd xadiis caaisha laga warinayey ayaa lagu yidhi caaisha laba ninoo asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam mid kastoo labadan nin ka mid a khayrka kama daaho kama gaabsado khayrkay u dadaalaan labadan nin ka mid ah afurkana waa dedejiyaa salaadana waa dedejiyaa waa salaadda maqribka ninka kalena afurkana waa dibridaa salaadana waa dibdhiga markaase waxay tidhi keebaa afurka dedejiya salaadana dedejiya maqhribka markaasaa la yidhi cabdullaahi ibni mascuud saxaabiga la yidhaahdo weeye saxaabiga afurka iyo salaada dedejiya markaase waxay tidhi caaisho kadalika kaana yasnacu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam sidaas buu ahaa nebigu mid sameeya oo salaadana u dedejiya maqhribka afurkana u dedejiya marka la sooman yahay saxaabiga labaadoo isagu dibdhigi jirayna wuxuu ahaa abuu muusa alashcari radia allaahu canhu ilaahay raalli ha ka noqde isaguna labadaba waa dibdhigi jiray waa xadiis saxiixa waxyaalaha loo baahan yahay waxaa ka mid a qofka saa'imkaa hadduu heli karayo inuu ku afuro rudab intuusan tukan haddii rudab la waayana inuu timir ku afuro haddii timir la waayana inuu biyo ku afuro oo cunnadan kale iyo intaan la cunin ashyaadaasaa sunna ah in la isticmaalo oo lagu afuro waa ashyaa sunna ah in la isticmaalo waana ashyaa jirkana waxtaraya una fiican dheefshiidka iyo caloosha u fiican oo dabacsan oo jilicsan rudabkii timirtii biyihii waana ashyaa sonkor leh oo qofka saa'imka ah sonkortiisii dhacday soo celinaya oo macaankii u soo noqonayo ayib waxyaalaha looga baahan yahay qofka saa'imka inuu ogaado waxaa ka mid a markuu afurayo inuu ducaysto nebigu wuxuu dhihi jira calayhi salaatu wasalaam dahaba adama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in shaa allah oonkii waa tegey xubnihiina waa qoyeen ajarkiina waa sugnaaday in shaa allah buu dhihi jira abu daawuud iyo nasa'i ayaa xadiidka wariyey ducooyinkaa iyo kuwa la midkaabaa la akhrisanaya nebigu wuxuu kaloo ahaa calayhi salaatu wasalaam markuu afuraayo ducadan mid akhrista allaahumma laka somtu wa calaa risqika afdartu ilaahayow adiga oo keliyaan kuu soomay waa tawxiid keligaa un baan kuu soomay oo macmuulkii mar haddii lasoo hormariyo caamilka laga soo hormariyo xagga naxwaha xasri baa ku jira ilaahayow adiga keliyaan kuu soomay wa calaa risqika afdartu risqigaada oo keliya unbaana ku afuray adigaa waxaan ku afurayo i siiyey abu daawuud iyo imaamu dabaraani ayaa wariyey riwaaya waxay ku daraysaa nebigu inuu dhihi jiray bismi illaah ducada ku dari jiray bismi illaah allaahumma laka sumtu wa calaa risqika afdartu ducadaasuu akhrisan jira ayib marka waxa weeyaan waa mustajaaba markaasoo ducada waa la aqbalaa qofku afurayo waa dadka aan ducadooda la radin buu ku jiraa qofka sooman markuu afuraayo iyadana qofka sooman baa looga baahan yahay waxaa kaloo jira siwaaka cadayga waa sunni wakhti kasta gaar ahaan markii afku isbeddelo markuu qofku hurdo ka kaco markuu qofku cibaado gudagelayo oo maalan weese iyo salaad iyo qur'aan akhris iyo cashar dersi uu bixinayay waa sunna inuu cadaydo dayib nebigu xataa isagoo sooman waa cadayn jira calayhi salaatu wasalaam markaa cadayguna asiwaaku madharatun lilfami afka dahirid buu u yahay baa nebigu yidhi mardaatun lirabbi rabbina ridogelin iyo raalli ahaansho ayuu u yahay xadiidka imaamu bukhaari iyo imaamu shaafici ay warinayeen iyo imaamu nasa'i sidaasaa ku caddayd markaa qofkii soomanaa wuu iska cadayan karaa culimmada marka afarta imaam saddex ka mida waxay leeyihiin xilli kasta waa cadayan karaa imaamu shaafici iyo saxaabada qayb ka midana waxay leeyihiin gelinka dambe waa karaahiya inuu cadaydo maalinta gelinkeeda dambe ilaa qoraxdu ka dhacayso si aan afka khaluufkii iyo loonkii qofka saa'imka ah usan uga baabi'inin waxyaalaha qofka sooman sooman muhiimka u ah waxaa ka mid a tilaawatu alqur'aan inuu qur-aanka akhriyo akhriska qur-aanka inuu badiyo ee nabigeenna calayhi salaatu wasalaam jibriil baa u imaan jiray hameenka soo ramadaana oo qur-aanka u soo bandhigi jiray oo la daraasayn jiray sannadkii ugu dambeeyeyna laba jeer ayaa lala daraasay oo qur-aanka loo soo bandhigo markaas akhriska qur-aanka hadda waa bishii qur-aanku soo degado in la badiyaa muhiima in la tadabburo marka la akhrinayaa fiican dikri lala yimaado qur-aanka ugu sarreeya ugu fadli badan fa innahu kalaamu rabbina wa mucjizatu nebiyina waa hadalkii rabbigeen waa mucjizadii nebigeenna la siiyey qur-aanku calayhi asalaatu wassalaam wa huwa yanbuucu alculuum culuumtoo dhan meeshay ka soo burqanayso laga helayana waa qur-aanka kariimka wa macdinu almacaarifi waalfuhuum macaarifta iyo fahanada oo dhan wanaagsan meesha laga qaato waa qur-aanka kariimka haddaba haddee qur'aanka fitanka soo dhacda makhraj iyo meel kaloo loo baxo ma jidho oo aan qur-aanka ahayn halkaasunbaa looga badbaadi karaa ayib marka waayadii xadiid ahaa wama ijtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illaahi qola iskuguma yimaadaan guri guryaha ilaahay ka mid ah yatluuna kitaaba allah iyagoo kitaabka ilaahay akhrinayaan wayatadaarasuunahu baynahum ay dhexdoodana isdaraasaysiinayaan ilaa haddii qoladaa la helo nasalad calayhim asakiina xasiloonni baa ku soo degta waqashiyadhum araxma naxariis baana daboosha waxafadhum ulmalaa'ika malaa'ig baana gaar ka qabata oo waardiye ka noqota wadakarahum allaahu fii man cindah ilaahayna wuxuu dadkaas ku ag sheegaa malaa'igta agtiisa oo dhaha addoommo noocaasoo wan wanaagsan baan leeyahay waman bada'a bihi camaluh lam yusric bihi nasabuh xadiidka imaamu muslim baa wariyey nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam qofkii camalkiisu dib rido nasabkiisu ma dedejiyo waxba uma taro nasabkiisu meelna ma geeyo mar haddii qofka camalkiisu uu dib riday nasabka iyo meesha uu ka dhashay waxba u tari mayso ayib markaa qur-aanka kariimka waa fadli badan yahayoo wa fadlu kalaami illaahi calaa saa'ir alkalaam hadalka ilaahay hadallada kale wuxuu ka fadli badan yahay ka fadli illaahi calaa khalqih ilaahay khalqigiisa sida intuu ka fadli badan yahay oo kale ilaahaya khalqiguusa wax kale fog maaha sidaasoo kale hadalka ilaahay iyo u kala fog yihiin hadallada kale hadalka ilaahay wax gaari kara ma jiraan ayib markaa qur-aanka kariimka akhriskiisaa la badanayaa bishaan barakaysan salafkii waxay ahaan jireen wakhtigoodao dhan kuwa ku camira qur-aanka kariimka imaamu maalik imaamu daari ilhijra maalik binu anas idaa wuxuu ahaa ramadaanku hadduu soo galo idaa dakhala ramadaan taraka kulla shay wax kastoo kale waa iskaga tegi jiray wa aqbala calaa qiraa'ati alqur'aani fi lmusxaf wuxuu qaabili jiray qur-aanka inuu akhriyo weliba isagoo kitaabka uga jeeda xataa haddaa qur-aanka xafiidsan tahay indhahana inay kuu cibaadaysaan oo kitaabka a ka fiirisid baa fiican saasuu samayn jira wa kaana alimaamu shaaficiy fiiri salafkiisay ahaan jireen radia allaahu canh yaqra'u fii ramadaana sittiina khitma lixdan jeer buu qur-aanka dhammayn jiray imaamu shaafici fii hayri salaatin weliba isagoo aan salaad ku akhrin qur-aanka kale uu salaadda ku akhriyay waa u dheeraad uu ku tukanayey iyo tahajudka ee lixdan jeeroo kale lixdan khitmo ayuu dhammayn jiray ayib imaamu shaaficina sidaas buu ahaa radia allaahu canhu wa ardaah markaa qur-aankoo la akhriyo ee weliba gaar ahaan bishaan ramadaan aad loo akhriyo arrin aad iyo aad u fadli badan wey arrin la soo koobi kara maaha waxyaalaha kaloo qofka saa'imka ah inuu badiyo laga doonaya waxaa ka mid ah alkaramu fii ramadaan bisha ramadaan inuu wax bixiyo haa deeqsi deeqsinimo inuu isticmaalo inuu wax bixiyo ee nabigeenna calayhi salaatu wassalaam waxaa weeyaan wuu uga degdeg badnaa khayrka min alriixi almursala sidii xadiidkii bukhaariiyo muslim ay wariyeen uu caddaynayey dabayl la diray wax ka dheereeya mayaa jira nabigeennaa khayrka uga dheereeya calayhi salaatu wasalaam dabayl soconaysa sidaasaa nebigu ahaa aad baa nebigu khayrka ugu degdegi jiray calayhi salaatu wasalaam ayib waxbuu bixin jiray nebigu cilmigu ramadaanka aad u bixin jiray xoolahow aad u bixin jiray calayhi salaatu wasalaam dadka gaajaysan baa la quudin jiray dadka jaahiliinta baa la wacdin jiray dadka danaha le baa danahooda loo oofin jiray dadka culaysku haystaanbaa culayska lala qaybsan jiray sidaasuu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam awalna dhaqan bay nebiga u ahayd nabigeennu deeq meeshuu ka gaaray calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka saxiix muslimka ku yaalla caddaynayey maa su'ila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam cala alislaami shay-an ilaa acdaah nebiga shay lama weyddiin jirin ilaa waa bixin jir marba hadduu hayo markaasaa nebiga nin baa u yimid calayhi salaatu wasalaam fa acdaahu hanaman bayna jabalayn nebigu wuxuu siiyey ari buuxiya laba buurood dhexdood ninkii qoladiisiibuu u noqday markaasuu yidhi yaa qowmi aslimuu war tolkaygiiyow islaama diinta islaamka galam nebi muxamed raaca fa inna muxammadan yucdii cadaa'a man laa yakhsha alfaaqa bay yidhi muxamed wuxuu bixinayaa bay yidhi bixin iyo siismo sidii qof aan faqriba ka cabsanayn oo kale qofka faqriga ka cabsanaya wax badan ma bixin karo marka wuxuu bixinayaaba yidhi wax bixin oo sidii qof aan faqriba ka cabsanayn dee dadka noocaasa in la siiyo xoolaha lagu soo duma diinta ujeeddada loo siinaya waxa ay sidaasoo kale iyana dadkoodii ugu sii sheegayaan anas binu maalig wuxuu yidhi ninku waa islaami jiray isagoo aan adduunyo maahay wax kala doonayn isla xoogaa xoolaha halagu siiyan bal iska islaam hadhowna galabkii ma gaari jirin ilaa islaamnimadu ahaato mid looga kalgacal badan yahay adduunyo iyo waxa dusheeda saaranba iimaanku markuu qalbigiisa taabto awal adduunyo doonbu ahaa ayuu marka dambe adduunyadoo dhan dhici jiray sidaa ayay ahaayeen nebiga waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam deeqsinimadiisii cajaa'ibka ahayd nimankii reer hawaasin la dhihi jiray markuu nebigu ka adkaaday dumarkoodii iyo carruurtoodii iyo wiilashoodiina la soo qafaashay xoolahoodiina la soo qhaniimaysay ayaa nebigu yidhi isku soo ururiya khaniimada markaasaa la isku soo ururshay xoolihii baa nebigu qaybiyey xoolo badan bay ahaayeen afar iyo labaatan kun oo geel ah iyo afartan kun iyo dheeraad ari ah iyo afar kun oo fiddo ah baa ka mid ahaa xoolihii meesha la keenay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii qalbigooda la soo dumayey oo walmu'allafati quluubuhum ahaa ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku bilaabay deedna nebigu abaa sufyaan wuxuu siiyey afartan wiqiyadood iyo boqol geela safwaan bin umaya wuxuu siiyey tog dhan oo geel ah iyo xoolo ah tog dhan oo buuxa markaasaa safwaan inta yaabay wuxuu yidhi markhaanti waxaan ka ahay waxbixintan inaysan ka suuroobi karin ilaa nebi mooyaane xoolaha intaa leeg cid kaloo bixin kadhaa ma jidha buu yidhi nebi mooyaane marka waagii dambe safwaan markuu sheekaynaya wuxuu yidhi nebigu wuu ay siiyey bay yidhi xoolaha tirada badan markuu isiinayey iyadoo aan dadka ugu nebcahay markaas nebigu kama zuulin inuu isiinayo oo hadba isiinayo oo isiinayo ilaa uu nebigu ka noqday axabu nnaasi ilay dadka kan la iigu kalgacal badan yahay aan dadka ugu jeclaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam iimaankii baa qalbigiisii galay saxiixa waxaa ku yaallay niman reer baadiyaah inay nebiga ku dhegeen calayhi salaatu wasalaam markuu xunayn ka soo noqday dagaalkii xunayn markuu ka soo noqday maxay weydiisanayeen inuu xoola siiyo markaasaa nebi wuxuu yidhi low kaana lii cadad haadihi alcidaah nacaman laqasamtuhu baynakum geedkaas geedaha waaweyn oo caleenta badan oo xoolaha haddaan hayo hadday ii ahaan lahayd waa idiin qaybin lahaa igamana aydnaan hesheen inaan bakhiil ahay iyo been sheege iyo fulay midna iguma ogaateen waxba idinkama hagradeen wey markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu waxbixintaasu ahaa waxaa jidhay nebiga in loo soo hadiyeeyey mara yara maraa nebiga hadiyad loogu keeno nebigu waa xirtay maradii calayhi salaatu wasalaam waana u baahnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam fasa'alahu iyaaha rajulun nin baa yidhi maradaani sii yaa rasuula allah ee nebiga maradii waaba xirtay waa gashaday saa nebigu maradii waa siiyey ninkiibuu siiyey waa u bixiyey u soo laalaabay buu siiyey ninkii dadkii baa dagaalay waxaa lagu yidhi nebigu marada waa u baahnaa calayhi salaatu wasalaam waadna og tahay nebigu mar haddii wax la weyddiisto inuusan qof wax weyddiistay nebigu celin ee maxaad u weyddiisatay markaasuu yidhi innamaa sa'altuhaa litakuuna kafani waxaan u weyddiistay inay maradaasi ii noqoto kafan maalintaan dhinto laygu kafno jidhka nebiga marada taabatay ayaan rabaaba yidhi in hadhowtii laygu kafno fa kaanat kafanu maradaasi kafantiisii bay noqotay waaga u dhintay baa lagu kafnay imaamu bukhaari ayaa warinaya xadiidkaas ayib waxbixinta nebiga macnaha iyo siduu xataa maraduu nebigu u baahnaa u siinaya kuwii weyddiistay bal haddaba fiiri ee nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo dhacay meesha la yidhaahda baxrayn xoolo ka yimid markii nebiga loo keenay cabaas bin cabdilmualib baa u yimid adeerkiis markaasuu wuxuu ku yidhi maalintii beder xoolihii laga qaadayay dadkii lasoo qafaashay anigu naftaydii waa furto xoolihii anaa iska baxshay laba wiil oo aan adeer u ahayna xoolihii anigaa ka baxshay caqiil iyo nuwayfa nawfal ee xoolaha wax iga sii baxrayn kaaga yimid markaasaa nebigu xoolo badan siiya calayhi salaatu wasalaam markaasaa cabbaas wuxuu damcay xoolihii inuu qaato xoolihiibuu kor u qaadi kari waaye waa hinjin waaye markaasuu yidhi yaa rasuulallah ila qaad waa qaadi waaye xoolihii xoolihii baa ku batay nebigu lama qaadin cabbaas markaasuu wuxuu gudagalay maradii weyneed oo xoolaha loogu shubayo lacagta inuu hadba xoogaa ka dhimo xoogaa iska sayriyo ilaa uu ka gaarsiiyey qadar uu qaadi karo waxaana la ogyahay cabbaas awooddiisa iyo xoog badnidii uu lahaan jiray arrin caana ayay ahay xoolo uu qaadi waayey baa nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam markaa deeqdii nebiga wax la soo koobi kara maaha waxaase nebigu xoola bixinayana nebigu wuxuu ku noolaa nolosha dadka fuqarada ah ee aan waxba haysan ee waxaa dhacaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex bilood inaan gurigiisa dab laga shidin ayaa dhacaysay adduunyadu qiima ma lah waxaa dhacaysa nebigu calooshiisa inuu calayhi salaatu wasalaam dhagax ku xidho marmar gaajo darteed taasna way dhacays waa arrin sugan ayib waxaa xoolahana nebigu saas u bixinaya calayhi salaatu wasalaam deeqsinimadiisii weeye aakhira markii la tagana ummaddiisa u welwelayaado ummatii ummatii ayuu dhahaya ilaahay ummadayda ilaahay ummadayda sujuud buu la dhacaya markaasaa ilaahay ku ilhaaminaya maxaamid iyo ammaan iyo erayo cajaa'ibah ilaahay markuu ammaano ayaa la dhahayaa irfac ra'sak madaxaada kor u qaad wasal tucda rabbi weyddiiso waxaa rabtid waa lagu siinayaa washfac tushafac shafeec ummaddaada u shafeec waa lagaa shafeeca aqbalaya markaasaa nebigu ummadda u shafeecaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa meeshaas ummaddii laga dareerinayaa iyo bannaankii qiyaamada ee dhibaatada badnaa iyaduna waa arrin weyn rasaqana allahu shafaacatah allaahayna ku arsaaqo shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam in ilaahay nagu daro kuwa rasuulku u shafeecayo ilaahayna hayna ku kulmiyo jannada wanaagsan ee sharafta badan marka axbaab ilkiraam waxaa loo baahan yahay inaynu ka faa'iidaysanno waxbixinta sadaqada afurinta dadka qur'aan akhriska iyo ashyaada kaloo tirada badan oo ilaahay bishaan ramadaan dhexdeeda uu yeelay mowduucaanna intaasaan ku soo koobaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu